anoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha isboortiga dhallinyarada iyo dalxiiska ee somalilan cali siciid reegal oo ku sugan magaalada hargeysa waxaan wax ka weydiin doonaa wasiirka arrimo la xiriira ciyaarihii dhowaantan kusoo gabagaboobay magaalada hargeysa ee ay isku arkayeen gobolada kala duwan ee somalilan sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa shaqala-aanta dhallinyarada iyo siyaabaha dhallinyarada looga wacyigelin karo dhibaatooyinka tahriibka marka ugu horeysa wasiir kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka ahlan wasahlan mudane waxaa jiray in dhowaan lasoo gabagabeeyey ciyaarihii gobolada somalilan sidee ayay idinkuugu dhacday ciyaarahaasi dhallinyaraduse sidee uga faa'iideysteen falastiin ay ciyaarahaas waxaamaya waad la socoteen sida taxanaha ayay u socdeen muddo bil wax yar ka dhiman dhiman ayay socdeen si fiican bayna u bilaabmeen guulla way ku dhamaadeen oo koobabkii koobkii afta iyo koobkii basketkiba la bixiyey kooxihii iyo goboladii ku guulaystay si fiican wanaagsan wanaagsanna way u dhamaadeen dhalinyaraduna aada iyo aad bay uga faa'iideysatay waayo intii ay socdeen oo dhan waxaa lagu mashquulsanaa arrimaha isboortiga waxaan la oran karaa jawi aada u wanaagsan ayo ciyaarahaasi abuurana soo kordhiyay waxaan filayaa koobka in ay ku guuleysatay gobolka marooda jeex horena laba jeeroo hore ugu guuleysteen maxaa si gaara ugu suurageliyay gobolka oo caasimadda hargeysa ay ku taalo in uu intaasi ku guuleysto ma ciyaartooydooda ayaa ka waaya aragnimo badan mise ka dhaqaalo badan maxay taha sababaha u suuragelinaya falastina waa runtaa sanadkii horena gobolka hargeysaa ku guuleystay sanadkana iyagaa ku guuleystay laakiin ciyaartu ma laha wax kale waa cagta uun qofku de wixii uu ku keensaday weeye marka waxaan u malaynayaa intaan dhaqaale iyo si kale iyo farsamo kale inantoona iyo garab kale loo eegin inay un ku helaan bay ila tahay dee khibrad iyo dee cagtoodii iyo farsamadooda xirfadeed ee isboortiga ayuunbay ku keensadeen sidee baad u caawisaan ciyaartooyda kala duwan ee gobolada somalilan ka ciyaaraya ma degmooy ma gobolada ay ka imaanayaan ayaa kaalmo siiya sidee xirfadaha ku kororsadaan tababarada ku qaataan iyo waayo aragnimada maxay tahay kaalinta wasaaradaada ee ku aadan kaalmeynta dhalinyarada horta ciyaartooyda ama dhalinyaradu waa wax dadkao dhan ka dhexeeya cid walbana waa ku waajib inaa caawiso oo wax tarto wasaaradda iyaduna ambareela u taho iyaday wada hoos yimaadaan waxna kama hagrano waxaan la qaban karo waa la qaban karaa inkastoo hayda taalo iyo dhibta haysta ama dhinaca sboonta ha noqoto ama dhinac kale ha noqoto aanaan wada dabooli karayn oo dee cid kastaaba iska garan karto laakiin waxba kama hagrano insha allah waxaa jirta in intii uu socday ciyaaraha gobolada somalilan in rabshada ay halkaasi ka dhaceen oo kooxdii togdheer ku ciyaaraysa magaceedaoo kale ciyaartii laga joojiyey maxay ahayd sababaha rabshadahaasi sideese go-aankaasi aada ku gaarteen taasi waxay iska issue kale oo ka duwan waxa ay gobolada iyo iyo magaranaysa ciyaartooyda had iyo jeer iskaga hor yimaadaan marka waxa weeyaan waxa laga maarmaan noqotay in ciyaartii laga joojiyo si ay iyaguna magaranaysaa khaladkoodii gubis ugu noqdaan oo ay u saxaan ciyaaraha kalena aanay wax dhibaataa iyo fadqala la dhex gelin marka taas de waxay noqotay daruuri in wixii ma garanaysaa marka sidoodii ku suurageli waayey tallaabada laga qaadanaya inay tahay in lagu xakameeyo meeshooda si ay iyaguna waayo aragnimo ugu soo qaadaan waxa ay samaynayaan wax isaga soo bedelaan marka xanibaadaasi ilaa iyo muddo intee leeg ayay saarnaanaysaa sharciyad baa jirto kolleyba ganax baa jira ciyaartooydu hadday dee rabshad galaan sharci baa u yaala marka weli maanaan soo saarin oo hadda ciyaarihii iminka socday unbaa ayay ka hadheene weli ganaaxii kumaanaan fulin laakiin waxaan soo saari doonaa haddii ilaha idmo wixii ay sharci ahaan u yeeshaan ay mutaystaan mudane wasiir waxaa jirta in uu jiro guddi olombic oo caalami ah iyo guddi olombikada soomaaliya ay leeyihiin xiriir intee leeg ayaa idinka dhexeeya guddiyadaasi olombikada ee ama ha noqda kan adduunka ama ha noqda kan soomaaliya falastinay waad ogta soomaaliya dee xiriir nagama dhexeeyo soomaaliya iyo somalilan xiriir saasi kama dhexeeyo waad ogtahay adiguba waa laba dawladood oo aan isku sanbanaanayn inkastoo anagu walaalada iyo aanan xubaan u qabin laakiin guddiga olombikada ee adduunka maadaama aanan weli nahay dawladan dee ictiraas helin way tahay inay xaqa iyagana mariyaan oo waxaanu xaq ugu lahayn ee isboortiga ay ku caawiyaan markii soomaaliya laysku oran jiray dee cid waliba waxbay xaq u lahayn waxaasina dadku ay ka wada dhexeeyeen xaq waxaan ugu lenay inay naga siiyaan guddiga olombikada ee adduunka fifa dhammaantoodba inayna siiyaan waxaanu xaq ugu lahayn waana ka doonaynaa laakiin iminka wax xiriiro tooso aanu leenahay ma jiro laakiin waxaanu doonana inaanu caalamka usoo bandhigno iyagana la hadalo wixii aanu xaq ugu lahayn aanu ka helo guddiga olombikada soomaaliya waxaa jirta in aanu wax xiriira la lahayn ama aanu hoostegin dowlad oo uu yahay guddi madax bannaan dad ka soo jeeda gobolada somalilanna ay guddiga ku jiraan horey ma idiin dhex mareen wax xiriira mase jirtaa qaab aad isleedihiin intaad ku wada hadashaan qaybtiinii aada lahaydeen waa ka heli kartaan horta taas waa iska qaab kale dadka ka shaqeeya ku jira hadday waxaan madaxdayba ka yi ka yihiin oo kuwaas waa iska xoogsugayaal qofku meeshuu danta dadka ka shaqaysan karaa adduunka u adiga arko yurub iyo eeshiya iyo carabahaba dadaan u dhalano dad dhul kale ka yimid ay iska jooga dad way ka shaqaystaan qaar baa saraakiil safsara ah oo aan dalkay u dhasheen aan dal kale jooga taasu no problem ninka somaliland u dhashay ku jira guddiga olombikada ee soomaaliya ku jira annaga dee waxba shaqo nooma hayo laakiin hadduu iyaga la shaqaysanayona aad maaragno ku dhibaatayn mayno annagana wada shaqaynta iyo guddiga olombikada soomaaliya wax xiriiraho iminka aanu leenahay ma jiro haddiise ay kaliifto oo wax dan aanu moodno ama xaqa iyaga ay naga galaan xaqa baan u leenahay inaanu kala hadalno hadday nagu qasabto oo aanu qaybteeda ka qaadano kasoo ceshano xaq baan noogu leenahay wixii sharci ahaana nina uga gadan mayno hadday ay cadarto inay iyaga xaqa iyagii qaataan fifa waxay noo haysoo kale oo dal somal soomaaliya markii hore ka dhexeeyey waanu rabnaa dariiq allaala dariiqii loo marayana waanu maraynaa waa mahadsanta mudan wasiir waxaa jirta in inta badan ciyaaraha ay hargeysa martigelisay sanadada soo socda ma laga yaabaa in fursad la siiyo gobolada kale ee somalilan oo ciyaaraha lagu qabto falastiin sanadkii hore waa labadii kun iyo koo iyo tobankeed burco magaalada burco lagu qabtay marka ma aha basab in mar walba caasimada lagu qabto laakiin sidaa labadii kun iyo koo iyo tobankeed burco loogu qabtay iminkana waa waa muhiim in gobolada lagu qabto waana lagu qaban doonaa insha allah waqti kastadaa noqoto mudana waxaa jirta in culeysyo badan ay haystaan dhalinyarada somalilan hadday noqon lahayd shaqo la-aanta iyo arrimaha tahriibka oo aada ugu soo kordhaya ciyaarahan hadda aad samayseen maaragtay magaalada hargeysa kusoo gabagabooba dhowaantan maxaa isleedihiin dhalinyarada waa uu ka bedeli karaa gaar ahaana kuwa ama shaqo la-aantu hayso ama tahriibaya kaalmo intee la eg ayuu siin karaa dhalinyaradaasi ciyaaraha wallahi horta tahriibka oo wax iska jira oo wax weeyaan dee dhowr noocdaba isku jira oo waxba la sheegaya dad lacag le oo lacag haysto iyagu laftooda tahriibaya marka somaliland kulan maaha africa iyo asia buu ka jira wax iska jira oo demokarasa caalamka iska jira waa iska dabayl socoto weeye laakiin ciyaarahan iminka socda aada iyo aada iyo aad bay uga bedelo waayo dee dhalinyaradii waxna tifiyada isfadhiyaan waxna garoonkii ka buuxaan waxay ku mashquulsan yihiin ciyaartiyaa badiyey iyo gobol hebel baa laga badiyey iyo halkay maraysaa marka waxa weeyaan runtii aada iyo aad bay xagga shaqaar-aanta iyo inay dhalinyaradu mashquulso aada iyo aad bay uga uga uga qayb qaadanaysaa runtii waxa weeyaan faa'iido badanna waa laga helay waxaa laga yaha dhalinyaro badan oo tahriiba sii taagnay inay kuwa mashquulsho daawashadeeda iyo ka qayb qaadashadeeda marka runtii waxa weeyaan ciyaaraha entertainment waa wax aada iyo aada u muhiima weye wasaaradaha ku hoos yimaada waxaa kamid a wasaaradda dalxiiska ka waran heerka dalxiiska somalilan xaggee ayuu hadda maraya gaar ahaan xilligan iskuullada ay xiran yihiin oo kale oo ah xilliga ugu dalxiiska badan leh dunida ha wa wa wa waa aada iyo aada u fiican yahay somalilandna waxay leedahay meelo badan oo dalxiisa bay leedahay oo dalxiiska aada iyo aada ugu wanaagsan ayay leedahay waxaanuna filaynaa xiliyadan kale ee samarka xagaaga aada baa loo yimaadaa runtii waxa weeyaan waa laga yaaba waxyaalo badan inay naga dhiban dalxiiska laftiisa wuxuu ubaahan yahay maalgelin iyo in goobihii aasaarta qadiima in la wada hagaajiyo la sameeyo laakiin somaliland waxay leedahay dul fara badan oo aada u qaali ah oo dalxiiska aada iyo aada muhiim uga ah ugu dambeyntii ma jirtaa qorshayaal aada ugu tala gasheen in aad ku caawisaan ama aada ku wacyigelisaan dhalinyarada tahriibaysa iyo kuwa shaqo la-aantu haysana aada shaqooyin ugu abuureysaan gaar ahaan adiga wasaaradaada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada had iyo jeer roolka shaqa abuurka iyadaa magaranaysa aniga dhinaca igaga horeysa laakiin waanu iska kaashanaa oo waxay kamid tahay wasaaradaha arrimaha bulshada ee waxa weeyaan way noogu ji in dhalinyarada la wacyigeliyo oo laga laga wa laga wacyigeliyo tahriibta iyo iyo khatarta iyo mahlakada ay leedahay oo gobolada dalka oo dhan la maro waxaa noogu jira in shaqa abuur sidii loo samayn lahaa falowgeed la galo oo dhalinyarada amba koox kooxo ama iskaashatooyin loo sameeyo oo ma garanaysaa sidii qaabkii ay u shaqayn lahaayeen hataa inay shaqada bartaan oo volunteer dalkooda ugu shaqeeyaan siay shaqadii u fahmaan oo ma garanaysaa macaanka iyo shaqada sidaa loo qabsan ay u fahmaan waxaasoo dhan baa noogu jira falastiinay aadaa umahadsantahay mudan wasiir adigaa mudan inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha isboortiga dhalinyarada iyo dalxiiska ee somalilan cali siciid reegal tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo